muqdisho horta sidiisaba hadda muqdisho inaan ugu dhawaaqno ma rabno laakiin in dadka aan aruursino baarlamaanka ah dhammaantiis markii aan wada helno kooramkii loo baahnaa iyo wax u dhadow aan helno mooshinkii gaabkii loo diyaarin lahay aan samaysano baydhaba la aadi doonaa mooshinka meesha uga dhawaaqi doona laakiin haddintaan muqdisho joogno mooshin iyo wax saasa wadnaama inaan dhahno ma rabno laakiin xildhibaanada kugu fikirka ah oo kale oo tiradaas aada haysataan ilaa intee gaari sideetan iyo afar ruuxa mar weynaa hadda sideetan iyo afara mar weynaa kulley inta kalena waxba ayna la qabaan dad badan oo banaanka in ay soo baxaan oo rabin qaarkood wasiire ay yihiin aa jiro oo oo waxaana la qabo ay badan yihiin boqol hataa in aragaas udhaasi doona oo kordhaasi doonana umalaynaynaa laakiin inta hadda aan sax ah oo aan dhaarinay baydhabo ha joogaan mase muqdisho ha ku sugnaadaan amba boqol ha joogaan inta hadda aan dhaarinay oo oo oo mooshinkaas inaan isla diyaarino barnaamijkan hadda jirto siyaasadaan hadda socoto inaan wax ka bedelno aan rabno tiradooda waa intaasi inka badanna kulley hadda waa noo ballansan yihiin inaan kooramkii la rabay waxa ka badan heli doona umalaynayna maya hadda tirada aad iyo kooramka baarlamaanka waa ku furmi kartaa laakiin waxaa la rabaa sharciyada markii la fiiriyo dastuurka noo goron soddon xildhibaan ba mooshinka keeni kartaa si sax ah u keeni kartaa laakiin odaytii codku uu ka dhacaya waa boqol saddex doleel laba doleel ku dhacaya wallahi horta laba sanaa meesha joogay madaxweynaha wax badan wax badan oo hadda lasoo koobi karin dhalinyaro abuu leeyahay in la tashano wax aan ka bedelno waa isku daynay guddi aan u saarnay dad kale u dirnay wax welba si walba aan ula talinay waa ka dhabar adeegay kulley intuu oo haddana la tashto baarlamaanka baarlamaan ahaan u ogoonsado waa laga kari waayey